xaaladda magaalada boosaaso ayaa degan wixii ka dambeeyey xabad joojintii uu madaxweynaha puntland ku baaqay dhinaca kale waxaa dib magaalada ugu laabtay ku dhowaad lix iyo toban kun oo qoys oo ka barakacay dagaaladii muddada saddexda cisho ah halkaasi ku dhex maray ciidamada puntland iyo kuwa b s f ee ka dhaga adeegay xilka qaadistii agaasimiye hay-addaasi wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay guddiga culimada puntland iyo hay-adda wadaniga ah ee almanhaaj ayaa magaalada boosaaso dib ugu soo celiyey in ku dhow lix iyo toban kun oo qoys oo ka cararay dagaaladii muddada saddexda maalmood ah ka socday magaalada boosaaso sida uu v o a u sheegay axmed cabdulaahi cabdulle oo ah guddoomiyaha hay-adda wadaniga ah ee almanhaaj waxaanu soo celinay oo ay muasasada manhaaj iyo guddiga culimadu ay soo celiyeen dadkii ka barakacay magaalada boosaaso tiradii ugu nuglayd dadkii ugu nuglaa tiradha waxaan kusoo celinay magaalada boosaaso shan iyo toban kun toddoba boqol iyo lixdan qof oo aanu kusoo rarnay saddex boqol toddobaatan iyo toddoba gaari laba kun iyo boqol qoys oo danyar ah ayaa axmed sheegay inay u qaybiyeen raashin loogu talagalay muddo bil ah boosaaso markaan keennay dib ugu soo noqdeen dadkii aada u jilicsanaa waxaanu u qaybinay laba kun iyo boqol qoys raashin ay ku noolaadaan ilaa iyo bil raashinkaasoo ka koobnaa afar item bur bariis timir iyo saliid hawshaas weji laba weji bay lahayd wejina soo rar buu ahaa runtiina degaano badanna waan ka soo qaadnay wejiga labaadna wuxuu ahaa inaan quudino oo raashin la siiyo dadkii maadaama markii horena ayaan waxla haysan hadday barakaceenna dhib ay ku timi qoysaskana intaasaan gaarsiinay hadda labadii weji aan ugu talagalnay muasasada minhaaj iyo guddiga culimada halkaas ayaan maanta kusoo gabagabeynay waxaana shaacinay dhaqaalihiina soo gaaray iyo sidii aan u maaraynay lacagahaas xaggee idinka soo gaareen imise ayaa ku baxay dejinta iyo quudinta lacagtaasi waxay wadarteeda isku dhamayd boqol iyo soddon kun afar boqol afartan iyo laba dhibic shan intaasoo dhanna waxaanu ku kharaj garaynay soo raridii raashin qaybintii labada kun iyo boqolkaa qoys oo aanu quud siinay ku filan bil dhaqaaluhu inta badan waxaanu ka ururinay gudaha masaajida garowe nugaal boosaaso qardho dhaqaaluhuna qaybna waxay nooga yimaadeen dibadda dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmar bile ayaa v o a u sheegay in xaaladda magaalada boosaaso ay degan tahay tan iyo intii ay bilaabatay waanwaanta nabadeed xaaladda guud ee magaalada boosaaso waa degan tahay meel shidayo dhibi ka dhacday ma moodo aad bay u kala degan tahay jawiguna waa fiican yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin aada iyo aad bay maarata u kala degan tahay ciidamada mar horaa la kala qaaday ciidamadii waa la wada joogaa baararka shaah laga wada cabayaa magaalada ma moodo dad isqabtay ama dad iska horyima ma moodo ummadda magaranaysa magaalada ku nool aad iyo aad bay u kala degan tahay xaalada jawiguna waa jawi jawi degan weye idinkuna waa la socotaan barnaamijka guud ee degmada magaalada boosaaso dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa dareemaya deganaansho waxaana dib u bilowday ganacsiga goobaha waxbarashada iyo isu socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray gobolada puntland faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso